bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo isin dhugunsaasan hamiin kasta markii la kureebo hamiinamada jimaado ee sabtaga hoydaasa hamiinamo isniinwa iyo talaadaha galaayta taariikhdan iyo ka beeganta tumay toddobada bilo lamaa sannada lamada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkan ku dhugunsadi doontaan hooy ilaahay karaal nagad waliba ku mid aha wasaarado dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowladda federaalk soomaaliya oo magaalada baydhabo geega ku bilaabeen shirka ololaha reed fiiriyooga dastuurka soomaaliya iyo wacyigelinta bulshada soomaaliyeed barnaamijkii ku dhugunsadi doontaan qodobadii lanku hadalay shirkaasi teo dareero doona muddo sida maalmood eh saasaata waliba barnaamijkaasiinka gudbii doone warayse dheer unal weldani agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee ka eedan shirarka wasaaradda dastuurka iyo kogobdaasa magaalada baydhabo saasaata waliba barnaamijkan ka dheegi doontaan hoylaahay karaalnagad hay-adda isgaarsiinta qaranka soomaaliyeed oo hasaarti amaraka dareeran warbaahinta iyo shirkadaha isgaarsiinta dalka soomaaliya saasaata waliba barnaamijkan ka dheegi doontaan hoylaahay karaalnagad intay ka damboy khilaafka wasaaradda walbarashada dowladda federaalk soomaaliya iyo tan maamul goboleedka puntland ee ka eedinaya imtixaanaadka shahaadiga ee ardayda maamul goboleedka puntland barnaamijkii ku dhugunsudi doontaan guddiga xildhibaanada ee xil saarnaayay khilaafaadkaasi too go-aan ha ku saari qodobadaas iyo walaagahani zaa'ida barnaamijkii ku dhugunsudi doontaan anoo maleeliya hasiin saarintana siin kula dareersi ay dhinac sanaadan waliba gacanweyn ku jeysadahay mahadi ku deerto bilaal hilaal sheekh shucaab mar kale mar labaad ha ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan hamiin faylan kolka kaleeta khiyaariha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan haddii asiin qobad qodobkan ka horeeya barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo tan dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba geega magaalada baydhabo ka furana shirweyne dareero doona muddo sida maalmood kaasoo ka saabsan ololaha reed inferiyoga dastuurka soomaaliya iyo wacyigelinta bulshada soomaaliyeed shirkun iyo walina ku qayb galay bulshada qeybasha shal gadisan walina lanku hadalaya qodobada qabyada ee dastuurka soomaaliya si aragti faylangan kala haadaan bulshada ka dhaqan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mas-uuliyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed haana ku mid ayay ku qayb galeen shirkun geega ka furmay magaalada baydhabo maamulka degmada iyo odayaasha dhaqanka bulshada intii kale iyo saasaad u qayb ku haayeen shirkun markiiasa wejisha hore geega ha gabagaboobi weliba mikrofanka warbaahinta warsan la dhex qaadnay haana ku mid ah odayaasha dhaqanka iyo dadka baahiya gaarka qaba ee ku qayb galay shirkun sidida maalmo dareerow ee ololaha reedafiryoga dastuurka soomaaliya wacyigelinta bulshada
maanta oo taariikhda toddoba iyo tobankii bili lamaad lama kun iyo labaatanka wasaaradda dastuurka federaalka soomaaliya maynbaan injaantay arangluku kudoodow dastuurka soomaaliya markan ka horeysan kama hadnaqaan iniyo bulshada meel kasta yoo rogaan yoo injeeyaan fadhisha yoo ankajeeyaan kuna doodaan waxyaalaha dastuurkaasi qoranyi wal alla walaagiyo daqanka jarta ka darsadaan walaagi daqanka niinka jarnaan iyo ku dhammaan runtii waa arrin muhiima dowladdeena mayba lanaa jasaakum allahu khayran wa jasaan siinka mahadnaqaana laakiin mayba aan sheegay shacabka reer koonfur galbeed mayba jartay in dagaallo badan laha gali qoro iyo laha ka dagaalami qorigii dhibaato badan sheeni walla ka sheen waay hadda may muuqatee qalankaa muuqato qalankaas ingiliiska dhaco iniyoon aqbalno walaagii danka jartu dadka soomaaliyeed si toos aan ku qiib qaadnaan isku ilaaliyaanna waxyaalaha tafaraarug badan sheenaanna isku ilaaliyaan waxyaalaha dowladnimada dumiyaanna isku ilaaliyaan wal alla walaaga xaquuqdooda la kadoodsiyaanna iniyo isku diidaan oo sifay lahaan jeedaan maayaa seminaarkan seminaar caadi ama ah waa seminaar mustaqbalkaaga iyo mustaqbalka cubadkaaga dambe an aayihiisa lagu ka hadalaa waaye dadka ku qaybgali maybaa ka booriyey in hindho furaan dastuurka safaylan akhriyaan ajandaha fiiriyaan wal maalintooda intii niniska koo yimaylo niniska koo shirkoo laku qaybgali annaqana wal dadka ku qaybgalina oo gaar ahaan odayaasha dhaqanka mayba waa wal mayba ku saaran mas'uuliyad eedan bilaaranga ku saaran in iyo markasta fiiriyaan dadka dhallinyarada may ku saaran mas'uuliyad eedan fara badan odayaalka horaan baan adduunya assalaamu calaykum aakhira adduunya ma assalaamu aakhira assalaamu calaykum maroogan dhallinyarada aan horlata dhallinyarada wal akhriyaas buugagdaas iniyo akhriya waxyaalaha dantanka jaroon aad iyo aad ku fikiraan
wasaaraddii ayaa wada arrintan oo in laga qaybgeliya qaybihii bulshada si loo ururiyo xogo muhiim oo ku saabsan dastuurka iyo wax badan oo ka mida dastuurka wax laga bedelay idinkiina odayaashii baa tihin ka waran fursadda wasaaradda ay idin siinayso iyo qayba bulshada oo ay baydhabo ku qabanayso tababarkan soo ma la dhihi karo waxay muujinaysaa wasaaraddu diinta kaalintii bulshada ay ku aadaneen aragtidooda inay ka dhiibtaan arrimaha dastuurka weriga eedayadaa mahadsanta marka horaabaa mahadnaga ku bilaaba mayba waaha waa kulankii inka weynaye oo xamarku dhihi kii la maadna baydhabo ku dhiahay sida hadda wasaaraddan in sheegday runtii door muhiim leh shariif leh noosiyan ka ammaanayin bogaadiyaana insha allahu tacaala unuuna mayba waaha mayba rajeeyane sidananinka hambeeye ini unuuna mayba waaha walqabadsha unan suubino oo dadka shacabka ee una wakiilku ku enaana si toos aan deersin wasaaradda may bannaanaa eed iyo eedaan kama hadsanta hoolaha iyo wadad marka hore waxaa noogu warbixinaysaa magacaaga iyo inaad ka mid tahay dadka baahiyaha gaarka qabo iyo aragtidaada ku aadan arrintan ah dastuurka oo dadku wax badan laga siina taasaan rabaa inaad ka wardiyo inaad بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على مريدنا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد ma geeko taariikhda tan toban iyo toddobaada bili lamaad lamada kun labaatanka mayba yani bandhigay ololihii aragdeeda dhamaystirka dastuurka qaranka iyo ha ku qiib galnay insha allahu magaagayna mayli areey mukhtaar cali isaaq guddoomiyaha naafada koonfur galbeed soomaaliya haddii aragtiday adna kudhiibada mayn aragaana horta dastuurka unaka naaf ahaan dadka bulshada unka nugulaana maybwaa may fadaane inay huquuqda naafada si un hortaba wasaaradda una iyo guddiga madax bannaan unanka ballani inu iyo ka muujiyaan dastuurkan huquuqda naafada inuu isu tilmaamo ayoje hutalintii in iyonayto ay aragdeeda la kuuso iyo jeediyaan mayna eediyeed farhadan leh ini lahadii aragdeeda la aruuri oo lahabandhika qabyo qoraalkii oo anka dambooyi ini dadweynaha lahabandhika mayba fadaane naafada koonfur galbeed hoobeedna mayba fadaane dastuurkaasi ayogaan insha allahu hob ilaahay edama oo kama dambayska ah inuunan ku hadalna masiirkanuuna ku jeedina fikirkaanu ku jeedina waan iswiin uun ku qiibgalna ka koonfur galbeed ahaan ilaahay haddii raalle ka nagada maybaa taskuurka maybwaa wali baryeey aragdeeda bulshada ka maamula fadiyu geeku habshibulku era adaa ku aamusta raygaan ku dhiibanna wali kuhun adan fiirina walisan adan fiirina maybwaa barka maalan langa edaasa male maadaama maybaa biisa abdaada elinku dherigeela ere geekan horyaala geeka kudow hadoon biidnaahi alkariim wani fikirkaanona kabiiriyaan waana mayba mahadsanna wasaaradda insha allah federaalka wasaaradda koonfur galbeed eediyadaan ma hadsaniin ka qiibgalka iyo fursadda iyo qaabkii oo ninku tala galeen eediyadaan kama hadaliyaan insha allah waana dhowayaan biidnaahi alkariim si fiican kulankan oo ah ololaha wacyigelinta gudoogisa dastuurka waa in lagu markasooyo aragti ahaan inagu aragtaan in lagu marqaqaaday oo kaalintiisa la siinayo maxaad kala deenaysaan mujarad saddexda maalmood inaad ka faa'iidaan idinkana aad ku doonaysaan aad iyo aad u mahadsan tahay horta dadka guddiga lagu martaqaaday aad iyo aaday ugu mahadsan yihiin waana ka soo qayb galnay kaalintii mugul ahayd oo nooga taageeran waana la siiyey laakiin waxaa ka sii fiicnaan lahayd in dadka ololaha wada inay naafila member ay ka ahaatay ayaan ayaan rab ayaan soo jeedin lahayn oon keliya lagu martiqaadin xaaja waxaa jirana maamulka inay wax ka jiraan wax ka ogaadaan ayaa habboonaa sidaa nidaamku u yahay laakiin taasna waan codsanaynaa laakiin aad iyada ugu macsiyiin sa noogu soo dhoweeyeen iyo ka qaybgalka oo ay fursadda noo siiyeen wasaaradda heer qaran iyo ta maamulka koonfur galbeed eedeena aad ayaan ugu mahadcelinaya insha allah bina karim
weli qaybogii hore barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyala dareertaan haddaba shirka geega ku furmay magaalada baydhabo si walbadan ku ogaan waliba waraysi shirkunka eedan ku waraysnay agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane jaylaani cabdulaahi dankahoreyn waliba agaasimaha warsaday walyaabaha ka saabsanaayay shirkun geega ku furmay magaalada baydhabo
wariye maleele aada i aada u mahadsan tahay waan ku dhowahay idaacadda warsan maanta taariikhdu ay tahay todoba iyo tobanka bisha labaad labada kun iyo labaatanka waxaa baydhabo ka furmay shirka ololaha dadweynaha dib u eegista dastuurka muhiimadda shirkan ee loo fura waxa waaye inaa dadka faham buuxda ay ka qaataan dib u eegista dastuurka ayna ku biiriyaan fikradooda dastuurka ku meel gaarka soomaaliya muhiimadda waa intaas
bulshada isugu timid ee ka qayb gashay ee kulanka amaad ku casuunteen hee intay ka kala koobnaay maa hal bulsho hal nooc may ahayd mise
kulankan waxaa lagu casuumay bulshada noocyadeeda kala duwan sida ururada nadaafada ardayda odayaasha dhaqanka culamaa udiinka haweenka iyo macalimiinta way badnaayeen dadka weli dad inaan ka taga la yaabo laakiin aada aada u fara badnaayeen qeybo kala duwan dadka aada ugu muhiimsan oo u duunduleela dastuurka ayaan ku casuumnay shirkan maanta
waay ahay dadka aad ku casuumteen sidaa sheegtay waxaa ka mid ah naafada bal naafada dastuurka qorshahan dib u eegista dastuurka ee soomaaliya door intay la egay ka qaataan ma jirtaa naafada fikiro ay ka dhiibteen dastuurka oo ku xusan
haa way jiraan ururka naafada mar walba shir aan qabanayno ku saabsan dib eegis dastuurka waa lagu casuumaa waana u yeernaa mar walba fikradahoodna waan qaadnaa door muhiim ayay ku leeyihiin dib u eegista dastuurka hadda socda waana fikradahoodna waan soo dhaweyneynaa aada i aada ugu faraxsanahay inay kasoo qeyb qaataan dib u eegista dastuurka ururka naafada mar walba
markii laga soo gudbo arinkaas waxaa jiray sida aan ku arkaynay kulanka maanta socda dadka ka qeybgalay fikrida fikradaha kala duwan dhiibanaya waxaa jiray dad fikirkooda ku aadan cabsi ka qaba ama shaki ka muujinaya in la qaato fikirkooda ay gudbiyeen maanta in lagu xuso dastuurka cabsidaas ay qabaan ama shakigaas ay muujinayaan bal wasaaradda maxay kaga aadan oo ay kaga shaafin kartaa dadkaas
waa ku mahadsan tahay waa su-aal aada i aada u fiican dadka shaki ka qabo inay fikraday dhiibtaan lagu dari doonin dastuurka waxaan u sheegaya inay ku kalsoonaadaan wasaaradooda arrimaha dastuurka koonfur galbeed soomaaliya aniga meesha waxaa u taagannahay inaan hubino fikraday dadka dhiibteen inaa dastuurka lagu soo daray markii oo fikradaha la aruuriya kadibna kulan ugu dambeeya ayaa la qaban doonaa oo dadka dhan laiskugu yeeri doona si ay u xaqiijiyaan fikraday dhiibteen inay meesha ku jirto iyo in kale
tusaale dadka laysku soo aruurinayo ma dadkii maanta kulanka ka qaybgalayaa mise dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ayaa laisku keeni doonaa ma guddiyaa lasoo xuli doonaa
dastuurka intii afti dadweyne loo qaadin ama baarlamaanka la geynin waxaa la hubin doonaa markii ugu dambeyso fikradaha la aruuriyey inaa la imaado maamulada mar kale si loo hubiyo oraahda dadka sheegeen inay ku jirto meesha fikradda koonsu- koonfur galbeed qabto meeshum ku jirtaa muhiimadu waa intaas waxaa waxaana lagu darayaa dastuurka ahayn meeshii oo columka remarks waxaa lagu darayaa in oo koonfur gal fikradda koonfur galbeed amal koonfur galbeed maxay ka qabtaa qodobkan qodob walba wixii fikrad ay ka qabto koonfur galbeed dhinac colamaa loo sameyn doonaa oo remax leh markaas meesha la gelin doonaa markaa kadiba dastuurka la gelin doonaa insha alla
okay n wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed door intee la eg ayay ku leedahay dib u eegista dastuurka soomaaliya waxaan aragnaa guddi ka socda dowladda federaalka ama agaasimaam wasiir een, xeer federaal ah oo barnaamijyada dastuurka dib u eegista ku qabtaa magaalada baydhabo door intee la eg ayay ku leedahay wasaaradda horta sidaa wada ognahay hadda waxaa socdaa dastuurka een, jamhuuriyadda federaalka een, kaasna waxaa mandate buuxda u leh inaa fuliso een, saddex guddi Eh, iyo labo guddi iyo wasaaradda aan dhaho saddex guddi ma aha labo guddi iyo wasaaradda guddiga madaxa bannaan oo ka shaqeynaya arrimaha qoraalka iyo waxaas n guddiga la socodka ee baarlamaanka oo sameynayo inay hubiyaan n waxyaabihii dastuurka lagu qoray inay n adi office n oo supervision ku sameeyaan waxyaabihii la qabtay wax sax miya n inay hubiyaan iyo wasaaradda oo in- inay xaqiijiso dastuurka waqtigii la rabay inaa la dhameeyo saddexda marka wasaaradda arrimaha n dastuurka federaalka ayaa mandate u leh inay dastuurka dhammaado annaga qeyb ayaa ka nahay federaalka n waxaan ka qaadanaynaa qeybteena buuxda sida agaasinka n n shirarka ka dhacayo magaalada baydhabo iyo dadka inaan iskugu yeerno iyo iyo arrimaha logistikada aan een, ka caawino dadka ka imaanayo een, ah, federaalka annagana aan ka dhiibino fikradeena dadkana aan hubino fikradoodana inaa ay dhiibteen inay ku jirto dastuurka in kale ama inaa lagu daray dastuurka inaa hubino muhiimada aan ka qaadano waa taas anaga
waa tahay een, doorka wasaaradda dastuurka koonfur galbeed markaa kasoo gudubno waxaan aragnaa een, barnaamijyada dib u eegista shirarka dib u eegista ka dhaca ee do- wasaa- dowladda federaalk hogaamiso ka qabsoomo intooda badan inay ka qabsoomo magaalada baydhabo koonfur galbeedna waxay ka kooban tahay saddex gobol sideed iyo toban degmona waa ay leedahay oo intooda badan xoreysan dowladda gacantooda ku jirto meelahooda qaarkoodana diyaarado lagu tegi karo een, bal maxaa baydhabo keliya ku koobay bulshadeeda in dastuurka ay fiiriyaan een, gobolada kale iyo degmooyinka kale soo ma aheenin in la geeyo
horta waa su-aal fiican waana run inaad degmooyinka kale la tago waa muhiim Een, ah, laakiin duruufo iska jira awgood ayaa loo tagi karin waa ogtahay hadda een, ah, markaan fiirino shabeellada hoose baraa waa diyaarada ee, oo commercial tagaan in ah, bakoolna xudur way tagaan laakiin maalin walba ma ah saas ay tahay Een, taasna caqabad way noqon kartaa dhinaca kale waxaa caqabad ah dhaqaalaha loo baahan yahay markii xudura wax lagu qabanaa la dhaho waxay noqonaysaa wasaaradda koonfur galbeed matalaysa inay tagto tan federaalka ay imaato marka taas waxay noqonaysaa een, arrin dhaqaalo weyn u baahan dhaqaalahaasna een, ah, meel laga helayo male marka hay-adahana badi waxay ku leeyihiin fan intaan la eg ma hayno marka laga codsado marka hadda muhiimada ugu weyn waxawaaye hadda in dastuurka waxaa hogaaminayo wasaaradda arrimaha dastuurka ee federaalka marka ayagana mar hore waa u sheegnay inay ku qabtaan laakiin qorshaha dhow waxaana ah inaan ku qabano magaalooyinka oo accessible-ka ah oo la tagi karo inaan ku qabano waa naga go-an tahay waana waxaan rajaynaynaa inaan ku qabano waqti dhow insha allah
Een, waxaa la sheegay ama sida dowladda ay qorshaysay een, dastuurka dib u eegistiisa waxaa la rabaa in lasoo gebagabeeyo bisha juun oo hadda naga xigta afar bilood Een, muddo gaaban naga xigto suurtagal ma ayna dhiman yihiin qodobo badan oo dib u egis u baahan qaarkood oo horey loogu gudbo laakiin haddana u baahan in dib loogu laabto eegistooda suurtagal ma naqana maadaama haddaysan helaynin boqolkiiba siddeetan iyo shan bulshada aysan ra'yigooda ay ku lahaynin dib u eegista marka suurtagal ma tahay in uu dhammaystirmo qabiitirka dastuurka
horta waktigii la haysto hadda markaan fiirino waktigaa haysano lix bilooda la dhahay markii hore hadda jaawo labo bil way dhammaatay arrimo siyaasadna waa iska jiraan waa ogtahay maamul goboleedada iyo maamul goboleedyada qaar iyo dowladda federaalka isugu fiicno taas caqabaday ku noqonaysaa inaan la dhameeyo dastuurka teeda kalena arrimaha u baahan inaa oo laga wada xaajoodo wadaxaajoodka siyaasadeed kuwa u baahan besaa harsan arrimihii farsamo dhan waa lasoo dhameeyey waa laisku waafaqay arrimo siyaasadeedna waxay u xayiran tahay siyaasiyiinta inay ka gaaraan go-aan oo buuxdo sida arrimaha xayiran waa arrimaha siyaasadda waa sagaal waxaa ka mid ah maqaamka caasimadda muqdisho jinsiyadaha wadaagga kheyraadka dabiiciga asteynta awoodaha qaab dhismeedka dowladda ee hanaanka cadaaladda iyo garsoorka doorashooyinka arrimaha amniga hanaanka maaliyadda kuwaas sagaalkaas lee harsan hadda hata qaar ka mid ah waxaa laga bilaabo wada hadal meel fiican ay marayaan marka waan isdhihi karnaa hadday ka go-an tahay siyaasiyiinta waa lagu dhammayn karaa dastuurka dib u eegistiisa waa la dhammayn karaa lixdan bilood hadda soo socda
kay intaanan ka bixin waraysigeena bulshada soomaaliyeed markaan ka soo qaana bulshadan ku dhaqan dowlad goboleedka koonfur galbeed oo idinka wasaaradiina xil idinka saaran waxaa jira badankooda maba fahamsana dastuurka wuxuu yahay bugaagtina badankooda ma haystaan sidee markaa doa ku suurta gashaa in ay markasta fikradooda ay ku lahaadaan dastuurka markii laga reebo wax yar un uu haysto dastuurka u fahamsan
waa mahadsan tahay waa su-aal aada iyo aada u fiican waana soo dhaweynaya n horta dadka danaynayo inay wax ka fahmaan dastuurka hadda dib eegis ku socda kan federaalka waxay kasoo doonan karaan bugaagta wasaaradda xafiiskeeda ay kasoo doonan karaan waa siinayna dadkii danaynayo marka waxaan u sheegaynaa dastuurka waa muhiim in la fahmo waana arrin aada iyo aada u muhiimsan waayo dastuurka ina in fikrad ku yeelataan sababto ah wuxuu hadhow markii la ansixiyo wuxuu qaban doonaa qof walba soomaali ah marka ma garanaynin iyo saana ahayd ma fahmin iyo ma socon doonto ee dadka ku nool koonfur galbeed soomaaliya degaanadeeda waxaan u sheegayaa inay dastuurka arrimihiisa si zaa'id ola socdaan hataa adduunka hadda waa horumaray qofkii rabo dastuurka wuxuu kasoo dejisan karaa aalada google-ka uu kasoo dejisan karaa wuuna akhrisan karaa facebook uu ka akhrisan karaa hadduu rabo hadda waxaan rabnaa inaa olole dadweyne bilaabno oo koonfur galbeed ahaan ololahaas oo lagu wacyeeginayo dadka waxaan isticmaalaynaa raadiyaasha ama facebook badi isticmaalaynaa dadkii facebook ku jiraan way arkayaan dadkii idaacada dhegeystaan idaacadaay ka dhegeysan doonaan arrimaha kale inaan ku daro aan rabo waxawaaye dastuurka hadda federaalka aniga brogaraame aniga ah oo u madax banaan aan fulinaa jirtaa sida seminaaro marka dadka markaas hata waa u yeernaa waxaan kasoo bilaawnay dastuurka cutubka koowaad kan labaad kan saddexaad kan afaraad kan shanaad aan maraynaa hadda waayna socotaa aada mar dhow dadka inay bartaan waa u yeeraynaa tartiib tartiib marka si dadka loogu fahansiiyo dadkeena waxaan ka codsanayaa inay si zaa'id ugu ula socdaan dastuurka xaaladihiisa waa muhiim inaa iska dhiga tiro ma ah waana dastuurna haddii la dhaho dastuur markii la dhaho dastuurka diinta kama soo horjeedo qodobo isaga ka mid ah sheegaya waana waxaan ka codsanaya dadka inay si saa-id oo la socdaan u dhuunduleelaan dastuurka intaasa ka codsan lahaa dadka ku nool koonfur galbeed aad iyo aada umahad
warshada sbuunyada shaakir shooble shooble haashinew sidee umay may waa digeedka shukriya ku farhii fadaha isbuunyada shiilalan gordaayo wed alla wada shukri shaaf dhawri ka dhiga mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadiya siiba farmadoobaga shinew shaakirtana ma esa shaakir wayboa warshada isbuunyadan ka tagida fayla soomaali
olow hoosaas ardaaba shukriya isbuunyada shaakir shakalaan shakalaan hadda iska hire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharabti tayadiyo leeyin bulshada shahaado ku eh isbuunyaalka shaakir jiif shaala shaalaysan hundurma shahaadhan hayna iyo isbuunyo shabshal banay hayna shakalaan meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir isbuunyaasha wayba ku mid aha shaakir maxbuub five star iyo mumtaaza fiirma goone inka kadanto isku fiiri farmadoobaga ini shaakir ey ileen bershooba shiila waxaa koobiyahay siday orjinaal farmadoobaga inka see warshada isbuunyada ee shaakir okiyaala magaalada baydhabo dhinaga bakiin gobob hanqas horjeedka warshada hasey diska koowaad oo warshada isbuunyada shaakir iyo kalaabta gudaha magaalada baydhabo yamayba usakiyaale bartamaaga suuqa qudaarta xafiiska la maarna mayba usakiyaale boostaajyada shabeelow bartamaashe ama walaay faahfaahintaas dheer kula xiriir teleefon lambarada shale eberli hal tumikow tumikow boqol soddon iyo sedon eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol soddon iyo lii ama taleefankan ka dambeeya oo eh eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol afartan iyo kow warshada isbuunyada shaakir shaakir
weli barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo dhugunsaday tan qaybasha dhaha akhyaari hay-adda isgaarsiinta qaranka soomaaliya iyo weliba magaalada muqdisho geegiya ka daafurtay shirka hanaanka biyooga ruqsadaha isgaarsiinta soomaaliya maareeyaha guud ee hay-adda isgaarsiinta qaranka mudane cabdisheekh axmed iyo weliba uuse sheegay in muddo afartii shan maalmood englandku baahanya shirkadaha isgaarsiinta dalka soomaaliya iyo warbaahinta ku howlgalaasa guud ahaan dalka inay qaadaan ruqsadaha isgaarsiinta iyo biyaasa hay-adda isgaarsiinta qaranka soomaaliya waxaan aad iskaga mahad celinayaa fursadan iyo kasoo qaybgalka naga soo qayb gasheen daafurka ruqsad bixinta muhiimadda ruqsad bixintu leedahay waxay qayb ka tahay fulinta sharciga isgaarsiinta qaranka waxyaabaha ugu waaweyn oo sharciga isgaarsiinta qaranka lagu fulinayo waxaa kamid in shirkadaha isgaarsiinta iyo shirkadaha warbaahintuba intuba ay ruqsad sharciyeysan ay wadanka uga shaqeeyaan ay qaataan marka taas waxay ogolaanaysaa inay yihiin shirkado jira oo sharci ku dhisan oo wadanka ka shaqeeya oo u fasaxaysa markaa inay adeeg sharciyeysan ay bixiyaan ummadduna kalsooni ay ku qabto adeega ay bixinayaan inuu yahay adeeg ku salaysan ruqsad hay-ad mas-uul ka ah ruqsad bixintu waa su-aal fiican meeshan ku jirta aan isleeyahay dad badanna maskaxdooda inay ka guuxayso sharciga isgaarsiinta qaranka markii la meelmariyey qodobada ku jira waxaa ka mid ah qodob leh maadaama ay wax badan ay jireen wadanka oo meel ay ku diiwaangelisahaysa aysan jirin waxaa la qaatay aragti ah in sharcigan si markii la hirgelinayo shirkadihii horay uga shaqey jira wadanka gooni gooniga la siiyo laakiin lesin ku salaysan ama ruqsad ku salaysan sharcigan ay qaataan marka ruqsad sharciyeysan oo sharciga ku salaysan in marka dib u qaataan ay noqonaysaa laakiin waxaa la tixgelinayaa jiritaankoodii hore laba arrin oo isdul saaran ayaa jirta arrinta niyideeda waa laba qaybood qayb waa warbaahinta iyo waxa la isticmaala ama hadal ha noqoto ama muuqaal ha noqoto oo warbaahinta ka baxa iyo warbaahinta lafteedu inay ruqsad waddanka qaadato ruqsad bixinta warbaahinta oo asaaska waxaa iskale wasaaradda warfaafinta laakiin maadaama hay-adda isgaarsiintu ay mas-uul ka tahay hireerka waddanka oo dhan warbaahintuna u baahan tahay inay hireer isticmaasho hireerka waxaa laga qaadanaya maxay noqonaysaa hay-adda isgaarsiinta qaranka marka nidaamka aan hadda ka wada shaqaynay oonu isku afgaranay annaga iyo wasaaradda warfaafinta wuxuu yahay in warbaahintu marka hore ay soo marto wasaaradda warfaafinta wasaaradda warfaafintu ay ku qancdo warbaahintan warhabahinta wadda ka shaqaysa inay tahay oo ruksad in la siiyo mudan marka ruksad la siiyo ama ay ruksad hore u haysatana ay markaa hay-adda isgaarsiinta qaranka u timaado si ay u qaadato ama ka diiwaan geliso herkay hore u isticmaali jirtay ama mid cusub inay qaadato sharciga isgaarsiinta ayaa wuxuu wuxuu sameeyey wax alla oo wax isgaarsiin ah oo u baahan xeer nidaamiya oo u baahan sharciga fulintiisa hay-adda isgaarsiinta qaranka aa mas-uulka ah wasaaraddu waxay mas-uul ka tahay wasaaradda boosta isgaarsiinta dowladdu waxay mas-uul ka tahay siyaasadda guud ee isgaarsiinta waddankoo dhan laakiin sharciga fulintiisa iyo qodobada sharciga ku qoran in la meel mariyo mas-uuliyaddooda waxay saaran tahay hay-adda isgaarsiinta qaranka marka shirkadaha waxay la waxay la macaamulayaan markay qaadanayaan lesino ama hirar ay qaadanayan waxay la macaamulayaan waxay noqonaysaa hay-adda isgaarsiinta qaranka maanta daafurka waxaa ka mid ahaa hadalladii laga ye laga yidhi ama macluumaadkaan ka bixinay wuxuu ahaa wixii maanta ka dambeeya waxaan waxaan danaynaynaa aan aadna u faraynaa shirkadaha isgaarsiinta ama warbaahinta ka shaqeeya in ay ruqsad qaataan afartan afartan shan maalmood gudahood waa kuwii hore u jiray kuwii hore kuwii cusub oo yiraan inay yimaadaan ayaguna sidoo kale dalab ayay soo qoran karaan laakiin afartan shantaa maalmood shirkadihii jiray inay iska diiwaan geliyaan dib dambe si ay ula mataqaanaa sharciga isgaarsiinta loogu saleeyo ruqsadooda ayaan faraynaa marka bisha shirkadda cusub oo rabta inay dalab soo dalbato si ay leesan u qaadato hadday website-ka horta macluumaadka o dhan ku yaalaan waxyaabihii laga rabay shuruudihii laga rabay applicationkii iyo mataqaanaa codsigii meesha kusoo dalsan lahaayeen khidmooyinkii laga qaadi lahaa lesinka nooca ay rabaan inay qaataan ama ruqsadda nooca ay rabaan inay qaataan noocyo kala duwanaa jira waxaasoo dhan meesha waxay ku yaalaan website-ka marka website-kay geli karaan oo canwaankiisana meesha ku yaal haddii la rabana waxaa waay www n c a gov s o hadday galaan waxay ka helayaan macluumaadkaas oo dhan oo ku sheegaya siday u dalbanayaan dariiqa ay u marayaan iyo xiriirkii la xiriiraya oo runtii ka faa'iidaysanaya fursaddan iyo su-aasha aad weydiisay muhiimadda ugu weyn oo maanta halkan laisku yimi horta in waxay ahayd daahfurka in la daahfuro oo la yidhaahdo maanta wixii ka dambeeya habka ruqsadaha loo bixinayo soomaaliya sidaanuu noqonaya marka maadaama haddaan soo bandhignay waxaan rajaynaynaa shirkadaha ka shaqeeya warbaahinta iyo isgaarsiintu inay nala qaataan talooyinkaan soo jeedinay una hoggaansamaan xeer nidaamiyaashii ama ama mataqaanaa fariimaha aan u soo dirno lesinamadana lagu qaato afartan shan maalmoodka naga soo socota cid walba ay lesin soo dalbato ayagoo maraya dariiq loogu talagalay sidaan hore u erina macluumaadka iyo habka loo qaadanayo lesonka iyo waxa lagaaga baahan yahay waxay ku yaalaan website-ka hay-adda aad
ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة durdurha reeqa iyo dhuldoog leh dad adduunyaba waa isla wada daneeye daawada taasaaftii doorfayla waa isla wada daneeye duuriya miinkii daalanay dadayaay daawo dhabce deertii muraadka may daliilangae diinkii quraamad haruunlakiikanka daawayaw daarul abraar daartii quraansaarka yo hadda la furi ashidanti may haddana udura hadda galangali abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay agshay waysanayti eebigay hoan diidnaba eedanka daaway sidaasee deer harunta quraansaarka ee daarul abraar isku dha'i mayle tame e ulmakiinka diyaar ee harunta quraansaarka ee daarul abraar oo kii daawayaayaan dhufti uraamed ii daawo dabiici ah kusuubsan herbal yacni geedo daarul abraar hoo diigsato diinkii quraamadna ka saar to-aalakii kor agriyobbo duulul iyo udur korkawali kuduuganay yooba dabeello koo rahaayana unkudaytoo deer harunta quraansaarka ee daarul abraar udreelkoo kadaawayo harunta mayba kumid aha ilidadka jinniga iyo sihirka hundirmalaanto welwelka waswaaska dabeello umasawiyaanka toobinka jilba dhuuraga infekshanka ka dheew regiyahan raabta bawaasiirka i weliba uduro kale oo iidan fara badanoo adlaga ada diidow meelo lagu kadaawaysadio harunta quraansaarka ee daarul abraar harunta quraansaarka ee daarul abraar iyo may bakayaale harajaadkii hore gobob haan boostaajyada buurhakaba wali faahfaahayntaas dhaan kulli hariir ka horashale ewerli hal todobo sagaalun lihidun lihidun ama koorto kale ewerli hal sedo afartan lixdan ili konton ishan haddaba bulshooy ballanteen
weli akhyaara barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo dhugunsaytan qeybo higi dambe iyo hasli deerni xildhibaano ku tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo weliba maalmugiin dambooye iyo ka howlanaayinga sidii xal lanku deeri lahay khilaafkan dhexe ee wasaaradda walbarashada dowladda federaalk soomaaliya iyo wasaaradda walbarashada maamul goboleedka puntland kaasoo ka eedinayay go-aankii wasaaradda walbarashada dowladda soomaaliya ku deertay ardayda maamul goboleedka puntland oo ka eedan qaadowga imtixaanka shahaadiga xildhibaanadaas oo geega la hadalay warbaahinta ku howlgalayeen maamul goboleedka puntland iyo weliba iyo sheegaya in xal laku deeri khilaafkii dhexeeyay wasaaradda walbarashada dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland puntland ee shahaadada secondary schoolka arrintaasoo muddo soo socotay fadhigii ugu dambeeyey waxaanu ballan qaadnay inaan u tegayno madaxda qaranka maxaa yeele arrintaani waxay ahayd arrin noqotay in madaxda qaranku ay wax ka qabtaan arrintaas maadaama aanu ballan qaadnay inaanu madaxda u tegayno madaxdii qaranka waanu u tagnay waxaanu kala kulannay weji furan iyo turunshiyo ay u hayaan ardada soomaaliyeed waxayna noo xaqiijiyeen in ardadaasu ay helayaan shahaadadooda wixii farsamo ah ee wasaaradaha ka dhexeeyana wasaaradaha tan puntland iyo wasaaradda qaranka ee ee soomaaliya ay isla qabanayaan wixii shaqo ahaa ee loo baahnaa sidii ardadaasu ay shahaadadooda ku heli lahaayeen hawshaasuna halkaasay ku soo afjarantay waxaan leeyahay wixii ragu kaco oo rabbi aqbalo waa rumoobaan ardada wax ka barata puntland gaar ahaan fasalka foonfoorka ah natiijadii ka soo baxday shirkan jaraa-id shirkii ka horreeyey aynu ku dalbanaynay inaanu madaxda dowladda la kulmi doono waxaanan ugu hambalyeynaynaa oon u sheegaynaa inaan la kulanay madaxweynihii madaxweynuhuna uu maaragtay uu noo ballan qaaday in ardadaas ay heli doonaan shahaadadooda iyada oo aan wax culays ah oo la saaraya aysa jirin dhanka kaleeto ballanqaadkaas madaxweynaha markii laga soo gudbo waxa weeye waxaa socda wadahadal isla markaas wasiiru dowlaha oo kulankaa nagala qayb galay oo noo sheegay wadahadal u dhexeeya dowladda federaalka wasaaradda federaalka wasaaradda waxbarashada federaalka iyo wasaaradda waxbarashada puntland kaasoo isagana lagu dhammayn doono khilaafka yaraa ee dhex yaalay waxaana rajeynaynaa arrintaas inay guul kusoo dhammaato caruurta soomaaliyeed ee puntland ku noolna waxaanu u sheegaynaa oo ugu hambaleynaynaa oo ku farxgelinaynaa inay helayaan shahaadadoodii waxbarashadooda ay sii wataan insha allahu tacaala niyaddooduna ay ku samaato in madaxdoodu ay diyaar u tahay maaragtay inay gaaraan natiijada ugu dambaysa ee waxbarashadooda taasoo ah shahaadada waxaan ka helay madaxweynaha garowshiiyo ou ka garaabayo in ummadda soomaaliyeed guud ahaanteed gaar ahaan ardada iyo bahda waxbarashadu inaanay marna geli karin isjiijiid iyo siyaasad arrintoodu ayna muhim tahay in wixii farsamooyina laysla dhammeeyo laakiin wixii kale in go'aamo fiican oo dhaxalgal ah laga qaato ummadda soomaaliyeed guud ahaanteed arrintaa madaxweyne waa naga qaatay wuxuuna noo sheegay inuu arrintaas amray in laga shaqeeyo oo si fiican arrintaa loo gudagalo oo ciddii ku shaqada lahayd iyo wasaaradihii ay arrintaa shaqadooda ka qabsadaan oo si fiican ay u maarayaan nuyuuska kadib waxa weeyaan waxaan mahadcelin go'aansanay inaan u jeedino madaxweynaha dowladda federaalka ah sidoo kale ra-iisul wasaaruhuna wuxuu sameeyey dadaal la mida dadaalkaas iyagoo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay ka wada shaqaynayeen in ardada soomaaliyeed aan arrintoodu noqonin mid la tuurtuuro oo si kale la isu tuurtuuro waxaan si gaara ugu mahad celinayaa madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo oo si cad noola qaatay arrintaa go-aan cadna na siiyey inaan arrintaasi lagu laalaaban doonin amar cadna ku siiyey hay-adihiisa dowladda in si cad looga shaqeeyo kalsooni badan baan ku qabnaa in ardadaasi ay helayso shahaadadooda run ahaantii aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay madaxweynaha iyo intii kala shaqaysay
xafaayad junuuna tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayada soomaaliya ankatahi fayla xafaayad junuuna iyo halka weliba anhirinaada kortee muddo toban saac ilaa iyo toban iyo lama saacadood ee xafaayad junuuna weli lakusuubiyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyo halka mambahan inti langhira ama langmari saliid ama fisiliin halxaba oo xafaayad junuuna ee weli andhika maasa saddexaba oo ee xafaayado kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si aad tayadiian u ogaato ka tijaabi caagid biye
hooyo macaana geeka mayba waa maalintii bilan laakiin walwal adduunya mii haysada bilan weliba iin fududaayase antiyana walbarada anoon walwalaana
bilan waliya awoodkiinsayaasa ini howlaga adduunya marnikin ku surugna
guud ahaan akhyaar ee barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleelesina darirta dhinac sanaadan gacan weyn ku jeysadaayay bilaal hilaal sheekh shucaab waliba sinkugu tabaane sidaas iyo ammaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu